wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka jubbaland iyo mas-uuliyiin kale ayaa booqasho shaqo ku tegay deegaanada dhaca galbeedka magaalada kismaayo iyagoona u kuurgalay baahiyaha ka jira deegaanada galbeedka kismaayo sida qarsaay turqato iyo deegaano kale wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ayaa xarigga ka jaray warbiyood laga hirgeliyey deegaanka qarsaay taasoo loogu talagalay in dadka deegaankaas iyo deegaanada u dhadhow ay biyaha ka cabaan axmed xuseen baraki wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha jubbaland ayaa ka warbixiyey safarka shaqee isaga iyo mas-uuliyiinta kale ay ku tageen deegaanada dhaca galbeedka magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose marka hortani waxay qayb ka tahay codsiyadii aan hay-adaha u gudbinnay saaxiibadannada beesha caalamka aan u gudbinnay waxaa fangareeyey mashruucani wall bank bangiga adduunka ha fangareeyey bangiga adduunka laba siyaabood u shaqeeyaa qaybna dowladdu fangareeyaa qaybna hay-aduhu lacagtu u soo marya marka mashruucan maaha mashruucii dowladda toos loo fangareey dowladdu partner bay ka tahay laakiin wuxuu lacagta soo mariyey hay-adda food and agricultural organization buu soo mariyey faw ayaa la soo mariyey iyada ayaa procurementigii iyo contractiga iyada ayaa awood garaysay wasaaraddanaduna waxay iska lahayd site selectionka inaan horta meeshii meeshan laga qodaya injineeradii mashruuca bilow ilaa iyo dhammaad ka shaqaynayay certify garaynay ayaan rool ku lahayn marka maanta sharaf weynay noo tahay inaan xarig jarkaas samayno mar labaad iyo mar saddexaadna deegaanka kusoo noqonno waxaa kaloo fursaddan kaga faa'iidaysa mashruucan xarig jarkiisa kadib waxaa jira baahiyihii waagaa aan qornay oo ilaa iyo afar ka mid ah aan jawaabana helnay fanna u helnay ayna socdaan waxaa jira mashruuc kan la mid ah oo tuuladan tuulada ku xigta laga bilaabi doono wiilka soo socda hadduu ilaah wadda la yidhaahdo karon uusle ayaa laga bilaabayaa waxaa kaana fangareeyey mashruuca biola fangaraynaya ama barwaaqa dadkay u yaqaaniin ama biole asna waa wall banki weeye wartan war la mid ah weeye ama daam ah bacda ayaa ooli doonta marka mid kale ayaa hadda birole ka socdo waxaan ogahay ilaa iyo laba kale oo dayactiraan ogahay oo deegaankan laba sano ilaa saddex sano wixii aan daba soconay baa hadda bilaabmahaya marka insha allahu tacaala taana waa idinkugu bishaaraynaya dowladdu wn idin maqan tahay inkastoon yarnahay oo dee aanan fan badan iyo dhaqaalo badan aanan soomaaliya oolin laakiin waxaan idin ballan qaadaynaa wakiil noqon karta xukuumadda iyo dowladda inteeda badanba wasaaradahan serviceka ah ee tahay in wixii deegaankan uu baahan yahay baahi sidii aan uga jawaabi karno mar walba inay priority noqoto deegaanada dhanka galbeedka ka xiga magaalada kismaayo ee wasiirka wasaaradda biyaha iyo mas-uuliyiinta kale ay kormeerka shaqa ku tageen ayaa waxaa ka jira baahiyo dhanka biyaha ah